keeno tirada karimada u haysto waa waxaan la filayn oo aan dhaqanka soomaalida ku jirin ninka soomaaliyeed ma kaclaan jirin xoolaha uu haysto iyo mararka qaarkood tirada caruurta inuu isagu soo sheegay waa sanan laga siman yahay oo la rumaysan yahay wax aan la mahadin doonin inay ka imaan karaan xoolaha oo la tiriyo gada oo dhan baa laga ogsaday beerihii qaar baa awstii soo qabsaday hogayeygii gadood baa ka guuray qaar baa inay dagaalamaan go'aansaday sir weyn baa lagu qabtay meesha yaaqle la yidhaahdo halkaasoo la isku oogaamay goobtaa waxaa joogay gabayaaga la odhan jiray guuleedka cofad ama taroocaanka ah waxaa laga codsaday maalintaas aan carruur iyo ciroolaba edegeedka ka maqnayn inuu gabay sibiyo wuu yeelay kolkuu dhammeeyey ayaa la weydiistay inuu gaalada habaaro iyada oo la rumaysnaa inuu afkuleed leeyahay oo aan dawadiisu dhulka dhici doonin maalintii dalla uumadoo nabi aadan dushiisa loo ekaaday quraanyo ilaahay asmaceenna shahaado ka yeelay abaal baan la gudayna asxaan waa ka qabnaa ayaantii ka dambaysay ay qurayshtu isdhowday ee odayaasha la laayay ee dulqasaar rag afaystay ilaahay nuure udgooni ummadiisa naga yeelay ilaahay nuure udgooni ummadiis naga yeelay abaal baan la gudayna asxaan waa ka qabnaa ilaahay afar naas iyo cid yaroo ka daroosha amiir nooga caddeeyay oo amarkiisa ku yeelay abaal baan la gudayna asxaan waa ka qabnaa ilaahay sawjad islaam oo aadna nooga sokeeynin aqib noogu xariiqay oo dabadeed ilmihii iyo ubadkii naga siiyey abaal baan la gudayna asxaan waa ka qabnaa ilaahay axad roori ka abuuray candhuufo oo dabadeed indhihii iyo afka noo kala qaado oo adin xoog lana siiyey abaal baan la gudayna asxaan waa ka qabnaa ilaahay ebadkii iyo aalihii ka korreeyey iyo ikaa diinta u yeelay oo noogu dhiibay ikhwaanka abaal baan la gudayna asxaan waa ka qabnaa ilaahii ajasheenna indhaheenna ka duugay oon adeelkoora u yeelin iimaan nooma sugmeene abaal baan la gudayna asxaan waa ka qabnaa gabay waa afkuleeble wadaad waa akhrigiisa gobi waa taergeysa naaga waa indhahooda ilaahay cirka uumayoo dhulka hoos ka aslaxsayow ilaahaan arrinkiisa aadna diidi karaynow ilaahay gabay aada afka iigu xariqay oo maanta waan ergeyne amarkaan odhanaayo aqbal iigu jawaab ilaahuw nin oraayo nabi aadan ka leexdaan oo hintii isu keenay ilaahuw ingiriis iyo amxaadkiisa wajoogsiyo suldaan roon ka adeetiyo udubkiisa la siibo rag armaatiga qaatow naxariis ilaa saari ciidii bandada ahayd iyo goblahow ka idlaada aqiidkiiyo bandaaskow ibilays hayna dhammeeyo afnaqa iyo beygow aragiin ha la waayo sinka meel walba aadow irid ha u dhaqdhaqaaqin markabkii badda aadow isticmeel isu taag baabuurkay ordiyaanow omus meela la jiirso lexlihii odhanaayow ilmihiiya naaga iyo abar haw taliyeen dadkuse waa kala oode ninka geeda afsaartayow ayaantaa aynu joogno ayaanteeda kaleeto amarkaagu ma gaaro asma beerka ku goys